xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa arbacadii shalay ka codsaday dhinacyada bariga dhexe inay ka fogaadaan in colaaddu ay kusii fido bariga dhexe xilli israa'iiliyiintu ay gabaad ka dhiganayaan waqooyiga dalkaasi oo ay jiraan warar sheegaya in rasaas laga soo ridayo koonfurta lubnaan guteres ayaa suxufiyiinta ugu sheegay xarunta qaramada midoobey ee new york inuu ka walaacsan yahay rasaas dhowaan la isku weydaarsada khadka buluugga ah iyo weeraradii dhowaan laga soo sheegayo koonfurta lubnaan waxa uu yidhi khadka buluugga ahi waa khad kala qaybiya israa'iil iyo lubnaan kaas oo ilaaliyaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobey guteres ayaa ka codsaday dhammaan dhinacyada iyo waxa uu ugu yeeray kuwa saameynta kula dhinacyadaasi inay ka fogaadaan wax kasta oo colaadda sii faafinaya kooxda xisbullah ee lubnaan oo ay taageerto iiraan ayaa maamusho koonfurta lubnaan waxaana jirta cabsi laga qabo inay dagaalka ku soo biirto oo ay taageerto xamaas sanadkii labada kun iyo lixdii israa'iil iyo xisbullaahi waxay ku dagaalameen dagaal dhiig badani ku daatay oo socday soddon iyo saddex maalmood xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay madaxda gobolka si looga hortago in colaaddu ay sii faafto afhayeenkiisa stephen dujarik ayaa saxaafadda u sheegay in guteres uu sameeyo wicitaano isdabajooga tan iyo markii xamaas ay bilowdo weerarada ka dhanka ah israa'iiliyiinta iyo askartoodaba maalintii sabdida ahayd kaas oo ay ku dhinteen kun qof oo israa'iiliyiina iyo qaar kale oo ajaanib ah guteres ayaa la hadlay madaxweynaha israa'il isaac herzog madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas iyo ra-iisul wasaaraha ku-meelgaarka ah ee lubnaan boqorka urdun madaxweynaha turkiga ra-iisul wasaaraha qatar iyo wasiirka arrimaha dabadda iiraan afhayeenkiisu waxa uu sheegay in guteres uu sidoo kale sugayo wadahadallo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu israa'iil ayaa go'doomin buuxda ku soo rogtay khaza si ay uga jawaabto weerarada xamaas ay ku haysa israa'iil waxayna fulisay sidoo kale duqaymo xooggan oo dhinaca cirka ah oo ay ku dishay boqolaal falastiiniyiin ah khaza waxaa ku nool in ka badan laba milyan iyo laba boqol oo kun oo falastiiniyiina waxaana saraakiisha qaramada midoobay ee ku baaqeen in waddooyinka loo furo gargaarka bini aadanimo si sahayda muhiimka ah ay ugu keenaan dadka rayidka ah ee ku nool halkaasi xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa uga mahad celiyay masar sida ay diyaarka ugu tahay inay fududayso gargaarka bini-aadanimo ee looga gudbinayo xuduudda rafax iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha al cariish oo lagu caawinayo duulimaadyada sahayda u wada khaza laakiin israa'iil ayaa duqaysay waddada rafax talaadadii waxaana lagu soo warramayaa inay weli xiran tahay iyadoo aan la ogeyn goorta iyo haddii shaqaalaha gargaarka ay bilaabi karaan isticmaalkiisa sidoo kale arbacadii hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caawinta qaxootiga falastiin ee u n r w a ayaa codsatay boqol iyo afar milyan oo dollar oo lagu maalgeliyo wax ka qabashada gargaarka saddexda bilood ee soo socota